filiboy cutubka labaad haddaba haddii ay masiixa ku jiraan dhiirigelin iyo qalbiqaboojiis jacayl ah iyo haddii ay ku jirto walaalnimo xagga ruuxa iyo haddii ay ku jiraan jixinjix iyo naxariis farxaddayda buuxiya inaad iskumaan ahaataan oo aad isku jacayl lahaataan idinkoo isku niyo ah oo iskumaan ah idinku waxba ha ku samaynina iskala qaybqaybin iyo faan bilaash ah laakiinse wax walba ku sameeya ishoosaysiin idinkoo midkiinba midka kale ku tirinayo inuu ka kale isaga ka wanaagsan yahay midkiin waluba yuusan fiiro u lahaan waxyaalihiisa laakiin midkiin waluba fiiro ha u lahaado waxyaalaha kuwa kale fikirkaas oo ciise masiix ku jiray idinkana ha idinku jiro isagu wuxuu lahaa suuradda ilaah oo inuu ilaah la mid ahaado kuma uu tirin intaasuu tahay boobis laakiin wuu ismariyey oo wuxuu qaatay addoon suuraddiisa oo wuxuu noqday mid dad u eg oo markuu nin u ekaaday ayuu ishoosaysiiyey oo addeecay inuu dhinto xataa inuu iskutallaab ku dhinto haddaba sidaas daraaddeed ilaah isaga aad buu u sarraysiiyey oo wuxuu isaga siiyey magaca magac kasta ka sarreeya injilib kastoo ah waxyaalaha samada ku jira iyo waxyaalaha dhulka jooga iyo waxyaalaha dhulka ka hooseeyaba ay magaca ciise u wada sujuudaan iyo in carab kastaaba qirto in ciise masiix yahay rabbiga in ilaaha aabbaha ah lagu ammaano haddaba tacaliyayaalow xataa sidii aad weligiin u adheeci jirteen iyadoo aan ahayn intii aan idinla joogay oo keliya laakiinse haatan intaan idinka maqanahay si sidii hore aad uga sii badan badbaadadiinna u shaqaysta cabsi iyo gariir waayo waa ilaah kan idinkaga dhex shaqeeya xagga doonista iyo xagga shuqulkaba farxaddiisa wanaagsan aawadeed haddaba wax walba ku sameeya gunuunac iyo muran la'aantood inaad ceeb iyo eed la'aataan idinkoo ah carruurtii ilaah oo aan iin lahayn oo ku dhex jira qarni qalloocan oo qallafsan kuwaas oo aad uga dhex muuqataan sida nuurar dunida ku dhex jira idinkoo hore u soo fidinaya ereyga nolosha si aan anigu u helo wax aan ku faano maalinta masiixa taas oo ah inaanan micnola'aan u ordin oo aanan micnola'aan u hawshoon oo weliba haddii laygu dul sadaqeeyo allabariga iyo hawsha rumaysadkiinna waan farxayaa oo kulligiin waan idinla farxayaa oo weliba sidaas oo kale idinkuna waad farxaysaan oo waad ila rayraysaan laakiinse waxaan rabbi ciise ka rajaynayaa inaan dhowaan idiin soo diro timoteyos si aan aniguna ugu farxo markii aan xaaladdiinna ogaado waayo ma aan hayo nin isaga la mid ah oo xaaladdiinna si dhab ah uga welwelaya waayo iyagu waxay kulligood doonayaan waxyaalahooda mana aha waxyaalaha ciise masiix laakiinse idinku waa taqaaniin xaqiiqadiisa in sida ilmo aabbihiis ugu adeego uu isagu igula adeegay xagga injiilka sidaas daraaddeed waxaan rajaynayaa inaan haddiiba isaga idiin soo diro markii aan arko sida ay xaaladdaydu u socoto laakiinse rabbigaan ku kalsoonahay inaan aniga qudhayduna dhowaan idiin iman doono laakiinse waxaa lagama maarmaan ku tiriyey inaan idiin soo diro ebafroditos oo ah walaalkay iyo mid ila shaqeeya oo aan iska askar nahay oo ah kii aad soo dirteen iyo midiidinkiinna xagga baahidayda maxaa yeelay isagu wuu idiin xiisooday kulligiin oo aad buu u tiiraanyooday waayo idinku waad maqasheen inuu bukay oo xaqiiqa isagu wuu bukay oo dhimashuu ku dhowaaday laakiinse ilaah baa u naxariistay isaga mana aha isaga oo keliya laakiinse anigana wuu ii naxariistay inaanan lahaan caloolxumo caloolxumo dul saaran sidaas daraaddeed anigoo aad u dadaalaya ayaan isagii soo diray inaad farxaddaan markii aad mar kale aragtaan oo ay anigana caloolxumadu iga yaraato sidaas daraaddeed idinkoo aad u faraxsan isaga rabbiga ku qaabila oo kuwa isaga la mid ahna maamuusa maxaa yeelay shuqulka masiixa aawadiis ayuu dhimasho ugu dhowaaday markuu nafsaddiisa khatar u geliyey inuu dhammaystiro wixii ka dhinnaa hawshii aad ii qabateen